wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay tobabar diiradda lagu saarayay curinta wadaxaajoodka bulshada iyo xoojinta awoodda bahda cadaaladda tobabarkan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha garsoorka saraakiil amni iyo xubno ka socda bulshada rayidka ayaa lagu baranayay xirfado iyo farsamooyin kor loogu qaadayo wadaxaajoodka iyo xalinta khilaafaadka si nabada wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa sheegay in tobabarkan lagu baran doono xirfado muhiim ah oo ku saabsan curinta wadaxaajoodka bulshada iyo xoojinta shaqada bahda cadaaladda kulankan aan maanta isugu nimid wuxuu ka turjumayaa rabitaanka aan rabno oo aan u baahi qabno cadaalad inaan hello inaan ina u hello dadkeennana u hello oo bulshadeenna ku dhaqno barnaamijkan maanta aad qaadan doontaan oo meeshaan lagula fadhili doono ma aha mid cusub muddo laba sanaa waa la soo yeray saddex bilood oo kastana mar baa la qabtaa waxaan ku barannaa wadahadalkaan xarafta lahayn maadaamaan ka shaqaynayno cadaalad oo aan rabno laba kun iyo soddonka inaan waddanka soomaaliya oo dhan geed walba cadaaladda gaarsiino tuulooyinka iyo baadiyaha tan magaalada ka tagan inaan qof kastoo soomaaliya cadaalad ugu gaaro maadaama aan rabno waa inaan mar hore usii diyaargarownaa oo aan barannaa qaabka cadaaladda ku imaanayso waxaan baranaynaa wadahadalkaan xarafta lahayn oo qofka walaalkaa markaad la hadlaysid si uusan kaga qaadan biillo olaadeed hadal qabow oo macaan oo walaalow ay kamid tahay oo aan xaraf lahayn ayaa mataqaanaa inaan baranno dadkeenna aan barno bulshadeenna dhan oo hadallada taagtaagan oo mudiya colaadda keenaya aan ka saaro sidaasaan ku baran doona haddii alla idmo marka wiilashaan iyo gabdhahaan meesha fadhiya aad bay u nasiib badan tihiin maadaama aad baranaysaan wax mujtamacu u baahan yahay oo la doonayo in la bedelo oo dadkeenna lagu bedelo colaad inta laga bedelo iyo hadallada xun in wanaagga loo bedelo oo hadal macaan oo xaraf lahayn loo bulshadii loo la gaarsiiyo oo aan noqon doontaan kuwa iyagu gaarsiinaya aad baad u nasiib badan tihiin waxaan filayaa waagii hore markii meel la isugu yimaado ama la wada hadlayo ragga soo horbari jiray hadda gabdhaha iyo raggu waa isleegyihiino gabdhaha laftooda waxaa la rabaa inay hadallada xanabtala ay ka tagaan oo hadallada macaan oo wanaagsan oo tooska ay gabdhihiin hadda bilaabaan oo iyagu ay dadka baraan oo awal meeshii raggu ka talin jiray oo wuxuu raba samayn jiray xumaan iyo salaamba wixii raggu sameeyay sax ahaan jirtay hadda aynan la mid noqone ay gabadha lafteedii ay abuurto oo celiso hadalkaa xanafta lahayn oo heshiiska keeni kara xataa qoysaskii laftooda ku nabadgelaya gabdhuhu markii hadalkaa xanafta lahayn ay bartaan oo dadkay ku tarbiyeeyaan oo ilmahooda ku tarbiyeeyaan qoysaskeenna xataa waa nabadgelaya nimanka islamada odayaasha oo markaas ayagu dhaar ku jira oo geedfadhiga u ah bulshada oo inta badan bulshada kala saara oo odayaasha u ah markii odagii hadal macaan oo aan xanaf lahayn uu dadkii ku dhexdhexaadiyo hadda khilaafkii iyo dhibkiibaa ka baxayo meesha kanaawayahankaa sidoo kale askariga sidoo kale marka dhammaanteen waxaan u bedelmaynaa bulsho ka nadiifa olaada iyo hadallada xunxun iyo hadallada dagaala keeni kara ka nadiifa ayaa noqon doona haddii alla idmo xilligaasna aan ku dabamayn dee ma wada gaarayna cidii ilaahay la gaarsiiyo waqtigeeda uu qaarin waxaa la rabaa inaan bulshadeedna ku gaarsiino cadaalad horumar sinaan inaan ku gaaro laba kun iyo soddonka qof kastoo soomaaliya uu gaaro